kusoo dhex jirnay ashirka markaa waxau dabeedna soo xusay in qofkan labada qof ee wax wada leh ay tahay inuu mid waliba sidiisa gaarkaa u dadaalo dadka shurakada ah dadaalkii waxyaabahan uu tusaalaha ku bixiyaa kamid ah falaa yusaafiru bihi lama safrayo walaa yabiicu bimu'ajalin muddana kuma iibinayo wixii oo dee iminka kaash lagu iibsan karayo walaa yushtaradu tasaawi lmaaleyn xooluhu inay isleegihiina waxba shardi maaha markan uu leeyahay la safri maayo dee haddii waxay isku ogyihiin aanay ahayn isla markaana mahlakadiiyo dee dhibaato safarkii ay ku sugan taho khatar uu leeyahay waa in markaa dee lagu iibiyaa un meel mararka qaarkood ba waxaa dhici karta xoolahanba in socdaa lagu iibinayo oo dee meel loo kala gooshayo dee wuxu meheraduna yihiin oo meel dega nagaadiya lagu iibinayo nagaadigaasi waa in lagu wadaa xaalo iyo mu-ajal dee way kala manfac badan yihin wixii oo kaash iyo wixii oo muddo ah marka haddii aanay isku ogeyn deegyuu ku iibini xoolahan la isku darsanaya inay isleegihiin waxba shardi ma aha de way kala badan karaan ilan dadka hayntoodu mar walba isku mid maayo kana boqol kun buu la iman karaa kana konto mid walbana nisbal maawiya dee boqolkiis wixiisun baa loo eegi doonaa walaa yushtaradu tasaawi lmaaleyni xoolaha labada lamaale la isku darsanaya inay isleegihiin shardi ma aha wayakunu ribxu walkhusraanu khasaaraha iyo faa'iidaduna waxay noqon doonaa baynahumaa dhexdooda calaa qadri lmaaleyni labada maal qadarkooda ayuun bay noqon doonaan fain sharadaa haddii ay shardiyaan khilaafa dalika sidaasi aan ahayn batalat way buraysaa dee shuraakadaasi oo misal dee markuu midi boqol kun leeyahay midina konton kun dee faa'iidada soo baxda isleegaysan maayaan khasaaraha soo baxana isleegaysan maayaan midina dee faa'iidada boqol kiiba shan iyo toddobaatan buu yeelanaya midina khasaaraha boqol iyo shan iyo toddobaatan boqol kiiba shan iyo toddobaatan ayuunbuu yeelanaya mar walba ka xoolaa badan le ayuunbaa dee khasaarihiina badsanaya faa'iidadiina badsanaya sidan si aan ahayn haddii ay shardiyaan oo iyagoo xoolahoodu kala badan yihiin ay yidhahdaan waa inaynu islaageysanaa khasaaraha iyo faa'iidadaba waa qof baa dhacan xoolaha badan le waa dhacan kaasaa laga yaabaa inuu kan kale dee harawsanayo markaa waa laga gaadhaya haddaba fain cazala axaduhuma alaakhar midkood hadduu kii kala casliyo uu meesha ka saaro can itasarufi buu ka casilay incazala dee wuu ka baxayaa meesha ah walilaakhari kii kale xaq wuxuu u leeyahay an la casilin atasarufu inuu sii wado ilaa an yaczilahu saaxibu ilaa u isagana yidhaa warnadah oo u dibaaqa isaguna labadoodu macnaha waxaanay wax ku wadaan xoolaha qayb isagaa le qofkani qaybta kalena idanka saaxiibkiisa ayuu haystaa oo dhinaca isaga dee maamulka waa wixiisii oo cid dee uma daba fadhiyo inta kalena saaxiibkaa kale ee ay shuraakada yihiin idankiisu ku wadaa marka haddaba waa jaa-isu tarafayn caqdigan labada dhinacba wuu ka furan yahay ee dhinacna laazim kama aho dee waxaan laga bixi karayn maaha marka hadduu midkood ka kale yidhaahdo war hebelo waan kaa joojiyay maamulkii dee wuu ka joogsan doonaa laakiin hadduu ka joojiyey macnaha isagana toos isagama taagayso ilaa kii kale uu ka joojiyey isagana yidhaa ana waan kaa joojiyey ila idankiibuu isagu iska sii haystaa kan aan weli laga joojinin walilaakhar itasarufu ilaa an yaczilahu saaxibu haddaa aakhirkan uu sheegaya waaba kii wax casliyeyba kii isagu wax casliyey intuu wax casliyaabuu weliba sii wadan karaa haddaan loo cadaynin oo kaa u casliyay aanu odhan ana waan kaa xidhan walikullin minhumaa fasquhaa mataashaa caqdigan goortuu doono mid waliba odhan karaa hebelow ina xisaabi kalaba waxne oo cuquudda dee dhowr qaybooda mid waxaa la yidhaha jaa-izu tarafayn labada dhinacba waa caqdi ka furan oo qofku markuu doono u ka bixi karo midina waa laazimu tarafayn oo waxaan laga bixi karaynin weeyaan labada dhinacba midina waa laazim min taraf wa jaa-iz min alaakhar kolka dee mid walba wuxuu baabkiisa markaynu marayno ayuu sheegaya xukunkiisu waxa uu yahay laga bixi karo iyo ka aan laga baxayn وأما شركة الأبدان شركة مقع على إلى فباطلة يدو دوا مدان أنسحين dabeed isagii baaba sheegay oo waxau ihi ka shirkati lxamaaliina dadkan wax xamaala oo ku shuraakoobo weeye iyo wakayrihim iyo wixii iyaga aan ahayn oo min dawi lxiraf dadka shaqooyinka dee iskale ah wax shaqaysta xoogsatada ayaa waxay ku shuraakoobeen calaa an yakuuna alkasbu baynahum waxay soo helaan inuu dhexdooda ahaado dhexdooda inuu ahaado wixii aynu soo shaqaysano aynu isku darsana bay yidhahdeen wahiy an yashtarika snaani min arbaab alxirafi calaa ana maa yaktasibaanihi biabdaanihima fahuwa shirkun baynahumaa sawaun itafaqaa fi lxirfati am laa marka xirfadana dee waanay isku mid noqon karaan waanay kala duwanaan karaan waxaa laga yaabaa qaarkood inay wastaad yihiin qaar nisyaan yihiin qaar dilaal yihiin calaa kulli xaal taasi dee mar haddii la faramaran yahay oon wab wax muuqdaba la haynin dee waxa soo bixi doonaa si uu noqon doono war lagama hayo wax cad baanu hayn wa shirkatu lwujuuhi walmufaawada labadaa shirkadoodna aydan baatilataani iyaguna waa laba buraya markaa shirkatlwujuuh de waxaynu kusoo xusnay waa dadkii oo ama iska faashleeya ama saalax waatayn wax ku iibinaya oo weli waxaanay uba gudbin ayaa waxay leeyihiin hadhow baynu xoolahaasaynu iibsanaynaa dabeetana waynu sii iibinaynaa inagoon lacag bixinin wixii inooga soo baxaa waa inaanu wada yeelanaa faa'iidada marka hore weji baynu ku qaadanayna aynu ku amaahanayna markaynu amaahanaa baynu sii iibinayna dabeedna lacagtu kolkay soo baxdo baynu celin doonaa aynu ninkii dee u celin doonaa aynu siinayna faa'iidadana waynu qaadanayna amaba iska suuragal wixii inama laga iibsan waayo amaba uu khasaaro ama meeshii dhibi uu ka yimaado nimankiina nimo waxayaba maaha marka iyada qudhigeeda khilaaf baa ka muuqda mufaawadadani waa ti abda-anta oo ka yar duwan shirkatulmufaawada oo waxay kaga duwan tahay dadkaa shirkatul abdaan gelayay waxii soo bixi doonay ku shuraako ahaaye tani waa sidii oo kale oo wixii soo baxa waa ku shuraako laakin waxay dheer tahay wixii khasaare yimaada oo waxay leeyihiin waynu shaqo tegaynaa ama wastaadin ha aadeen ama nishaalin wixii soo baxana waynu wada leenahay wixii inagu yimaadana ee khasaare ahna ee waynu qaybsanayna hadii qof wixiisii u waayo ama laga dhaco marka intaasay iyadu dheeraad la tahay karar baa ku sugan bay leeyihin marka intoo dhan ba baabul wikaala wakaaladiibuu halkan ku sheegaya oo markaa wakaaladuna dee siduu sheegi doono waa xilsaarid qofkii loo xilsaaro hawl uu kan u xilsaarayba dee geli kari lahaa laakiin imaka wax maanici uu ka jiro amaba aanu geli karaynin laakiin saaxiibkani uu ufulin karayo waanay dee fududaynaysa arrimaha oo haddii qofku wax ku adkaadaan dee islaamku wuxuu ogolyahay inuu cid wakiisho oo ciddaa kaga wanaagsan ay ufuliso meelaha laysu wakaalan karay iyo cuquudda aan laysu wakaalan karaynina isagaa sheegay oo waxa uhi yushtaratu fiiha fi lmuwakili walwakiil kan wax wakiilanaya iyo kan la wakiilanaya labada waxaa loo shardiyaa an yakuuna inay yihiin jaa-izay tasaruf tasarufkoodu inuu banaan yahay oo dee dad tasarufi kara oo wax maamuli kara waa inay yihiin fi ma yuwakkalu fiih waxaan loo wakaalanayo ay isu wakaalanayaan watasixu waxaa asaxaysa wakaalatu sabiy sabigii yaraa in la dirto oo la wakiisho fi lidni fi dukuuli daar guriga markuu idhaa qofma soo galaa wa xamli hadiya iyo hadiyada qaadideeda walcabdi fi qabuuli nikaax cabdigana nikaaxa aqbalidiisa isagana waa la wakaalan karaa waxa uu halkan ku xusay wakiilka iyo muwakilka iyo muwakalu fiih iyo dee siiqadii waa arkaanteedii weeyaan muwakil kan miimkani waa kii wax wakaashay wakiilkuna waa kii hawsha loo diraya muwakalu fiihiguna waa shaygii la qabanaya noocuu doonayaba ha ahaado iyo siiqadii iyo dee ereyadii la isticmaalaya jaa-izay tasaruf waa inay yihiin oo dadkii maxjuurka ahaa eaynu soo marnay waa inaan ahayn addoomihii iyo sibyaantii iyo majaaniintii iyo kuwaas waa inaan ahayn tasarufkiisu qofu soconayo maan mararka qaarkood baa loo wakaalan karaa buuli dadkaa maxjuuru caleyhigaa qaarkood bacd almasaa'il oo dee kasoo aroortay nebiga amaba selafkii kasoo aroortay oo iyadu dhibka ku jiraa dee aan dhib ku jirin isaga sida matal sabigii yaraa oo kale hadduu qof yidhaahdo ma soo galaa haba nin baa dabadda taagan soo socodhe idan bay noqonaysa waa macnaha alwakaala fi lend ilan qofkani in gurigan uu soo galo wuxuu u baahnaa idan buu u baahnaa idankiina aduu kaa sugaya inaad u sheegto marka haddii aad dee ilmo yar ufarto waa iska ansaxay xamli lhadiya inaad wax u dhiibtaa tidhaahda hebel ugeen bian yaquula lahu awsil hada lifulan hebel gaadhsii buu odhan karaa waxaa ugee ilmihii yaraa ama ha dhalaamayu dhalin cabdigan isaga laftiisii nikaaxa aqbalidiisii waa loo wakaalan karaa cabdigu wax ma aqbal nikaaxa ma aqbali karaya mise ma aqbalayn baa isweydiinle hadii loo guuriyo addoonka hadii loo guuriyo ma isaga aqbali jiray warka guurka mise sayidkiisa u aqbali jiray sidaynu arki doonno uu aqbali karaa oo marka la yidhaha waa lagu guuriyay dee waan guursaday buu ohanaya waanu furi karaa labadaba haddaba soo aqbalidda nikaaxana nin wuu wakiilan karaa wuxuu odhan karaa hebel baa inantiisii guurinaya balaradoo iisoo aqbal laakin iijaabka ma geli karo iijaabka hore ee ah dee inuu na yidhaahdo macnaha inantaydii hebel oradu guuri oo dee taa muu guurin karayna xornimaa shardi ahayd marka labadii daraf waa midna u banaan yahay midna aan u banaanayn ka u banaan wuu geli karaa addoonka wayajuuzu waxaa iska banaan haddaba altawkiilu fi lcuquud والفسوq والطلاq والctq وإhbاt الحquq واstifaaئha وتmlik المbاxaat waxaasoo dhan waa laysu wakaalan karaa cuquuddu waa heshiisyadii iyo wax alla wixii la guntayo sida iibkii oo kale hibadii cid wax la siinayay guurka laftiisii intood cid dirto waad u wakaalan kartaa iijaabka iyo qabuulkaba kol hadduu yahay qofkaasi mid fulin karaya inantaydii guuri iyo adigaa ku dirta iisoo aqbal labadu wa iska asaxaya waa cuquudii wixii la fasakhayaana kadalik waa wixii isaguna dee la kala furayo ama beeca la fasakhayo ama dalaaqa la fasakhayo noocuu doonaya ha ahaado waxaan leeyahay cabdigii masel nikaaxaabaa la fasakhaya ama beecii baa la fasakhaya ama shirkadda laftigeedaa la fasakhaya aynu soo dhaafnay dalaaqiina dee qofkii cid wuu uwakiilan karaa oo afadaydii fur wuu odhan karaa cifqigii waa lamid ihbaat lxuquuq iyo istifaageeda hebelow ninkaa waxaan ku leeyahay lacag intaa la-eg maxkamadana waa hawl aan leeyahay oo ma tegi karo adigaa ku wakiishay wakaalada waraqatulwakaala unbuu qoraya dabeetana waxa uu leeyahay xaqayga markhaatiyadiina waa kuwaas adiguna dee wakiilu dacwahaygii baa tee kawad buu leeya cagta kawad oo markaa hebel buu dacwadii u diranaya waa xaqii oo la sugayo xaqii markuu sugmo ee ninkii lacagta uu usheeganayay uu ku ay ku sugantana istifaa wuu ugu samayn karaa mar labaad waxaan ku wakiishay inaad lacagta iga soo guddoonto ayuu odhan karaa labada dhinacba alisbaat walistifaa miman hiya caleyh qofka xaqan lagu leeyahay mubaaxaadkan tamliigooda waxyaaba iska mubaaxaadaa jiro qofku marka hore aanu sii lahayn haddaba markuu doonayo inuu gacanta ku dhiga isna wuu la baashiri karaa cid kalena wuu uwakaalan karaa oo isoo qabo buu odhan karaa kaasaydi walxashiishi walmiyaah wa ixyaa almawaad waaba kuwayaalahaas oo kale masel dee ugaadha halkaa maraysa aygaa maad lahayn adigu laakiin inaad mid tidhaahdo war hebel ama lacagtii amaba de ha ku yeele inaad tidhaa fadlan qorigan qaado iisoo ugaadh oo isaguna uu ku yeelo dee wakiil buu kaa noqon karaa lamana odhanayo dee maad lahayn waxaana siduu wakaalka wakiil kaaga noqonaya de adiguba kolka hore waad milkihi karaysa mid markaa iskii aanu socona adiga kaa socdaana wuu ku shaqayn karaa ama ujrasi ama de ha kugu tabaruco xashiishku dee waxa weeyaan geedahaa dee banaanka annaasu shurakaa fi halaata fi lmaai wa fi nnaari wa fi lkala ummaddu saddex bay shuraaka ku tahay waa kii xadiidka odhanaya daaqa iyo biyaha iyo dabka marka daaqii iska banaankaa yaale haddaad tidhaahdo laba waar bal awrtan kaxeeyo isoo rara ama gaarigan kaxeeyo daaqa isoo rara waa wakiil bay noqon karaan biyihiina waa lamid dadku ay wada lahaayeen haddaad tidhaahdo ceelkaa biyaha iga soo saaro ii qoda ama biyaha iisoo dhacliya wa amaa xuquuq llahi tacaala xuquuqda ilaahay fain kaanat cibaadatan haddii cibaado ay tahay lam yajuz ma banaano in la isu wakaasho ilaa fi tafriqati zakaati walxaji wa dabxi lodxiya kuweelahaasoo laga soo reebay mooyaane oo dee cibaadadii ma odhanaysid hebelow adigoo halkan iska fadhiya iga soo oon dee adigoon dhibanin oon adduunyada ka tegin salaadana iga tuko mal halkaa fadhiiso oo qur-aanka iga akri ma jirayso taas waxyaabahan addoonku de isaga ayaa mukalaf ku ah addoonnimadiisaana lagu tijaabinaya markaa inuu isagana mid kale addoon kasii dhiga maya taasi arrin maaha mid kalean sii diraya ma soconayso taas sidaa darteed hadduu dee mid dajaali intuu xerti soo urursado qaar uu ku sheegay uu qayil siiyo ama yidhaa adduunyo fara badan ii keena anaa idinka xambaaray waan ana xarabkaan wixiinoo dhan kusoo wada tukanayaa dee sida fo meelahan kuwa quraafadlayaasha dee iyaduna socon mayso kale dee cibaadada wax jira maaha taas masaa'il buu kasoo reebay masaa'ilkaa waxaa kamid a tafriqatu zakaati waalkafaara inaad hebel u dhiibto xoolahaagii lacag tahay oo tidaa wakiilbaad iga tahay sakadii de adaa bixiyo waad b waad fulis laakiin inaad tidaa qaybi hebelow masaakiinta u qaybi ma zakaad sidaydii aada u dirto ama aad tidaa adduunka intaa le kafaara laygu yeeshee bal qaybiyo dadka masaakiintaasi cibaadana way tahay adigiina waad gudato maalkii bixisa addoonnimadii lagaa hel laakiin arrinka qadiyadani waa fanni waa mid lasii xidhiidha un habka wixii loo gaadhsiin laha dadka dabxul udxiya dee udxiyadii kole hadaad adduunkii qudha inaad tidhaa hebelow iga gawrac waa iska banaanta iyagoo kuwan oo dhami cibaadaad wain kaana xaddan haddaba hadduu waxani xad yahay jaaza waxaa ku banaan fi istifaa-i istifaagiisu ku banaan yahay duuna isbaati sugidiisa kuma banaana masel xad baad cid u sheeganaysa xadulqadar ama waxaad u sheeganaysaa qisaas ayaad leedahay hebelkaa isagaa waan ku leeha marka arrinku waa kala duwaye marna isbaat bay maraysaa marna istifaa isbaatku waa qofkan oo lagu sugo kolka hore amaba waxaabaad leedahay nin qofkaa isaga ahi waa xaq ullahi tacaala ayaaba masel galay khamri iyo zine iyo waxyaabahaas ayaad ku dacweyneysa marka inaad tidhaahdo adiga iga wakiilaha maxkamada geeyo ku socotii may waxay iskaga binaysan yihiin saamax bay iskaga binaysan yihiin xuquuqda ilaahay oo idra-u lxuduuda bishubuhaat xadda inta aad ku riixi kartaan shubhada ku riixaba marka in dee lasii sahlo arrinkeeda ilaa wakiil la gaadhsiiyo maya si laakiin xeer ciqaabeedkii uu ku sugmo maxkamaddu ay ku xukunto dee hebelow efuli waad odhan karta xadulqadafkii aan ku lahaa ninkan isaga ah efuli oo bal adigu wakiil baad igaga tahay waa jiri kartaa taas bian yaquula rajulu liaakhara wakaltuka litab litahbuta zina fulan masalan markaa waxba su sugidaasi ma leh haddaba wakaaladii arrugnigeedii kaloo siiqad ahaa buu galay wa shartuhaa shardigeedu waxa weeye alijaabu bilaf in qofkii aada ku wakaalato ku dhawaaq min kayri tacliiqin adoo waktida ku xidhay kawakaltuka waxaasaan kuu xil saaray wey aw bic haada thawba ama maradan iibi waxaa shardiya isagunao dee rukniya alqabuulu bilafdi aw ilficl in waxaan dee qofkii u aqbalo ama ku dhaqaaqo wahuwa ficilkanina imtisaalu maa shay u ku tallaabsadu fuliyo weeye wakila bihi loo xil saaray ruknigani waa alijaabu walqabuul de ila waxaa ummaddu isku afkarataa qawlkaa la isku afkartaa isagaana la qoraa isagaana markhaati laga noqdaa hadhow haddii la murmana dee waxaa lagaga markhaati noqon karaa hebel waxaasuu yidhi iyo mu odhan sidaa darteed qawlkii waa in la helaa ilan taraadi baa mar walba la doonayaa oo bani aadamku u noocyo badan yahay oo qaar baa intay heshiiska isu soo diyaariyaan uu ka aamuso buu haddana hadhow dacwad ka keeni karaa markay arrintu xumaato meeshii iijaab lafdi waa inuu jiraa u ihahdaa wakaltuka sidaa de isbaw dhigay waan kuwa kaashay inaad waxaa guurisaan kuwa kaashay inaad iibisaan kuwa kaashay in aad adigu sii meherisaan kuwa kaashay waa inuu saa idhaahdo tusaalayaashiina de waa kaa ku siiyey qabuulkii wuxuu kaga yaro duwan yahay isagu qowl iyo ficilba wuu noqdaa qabuulku qowl wuu noqon karaa waan aqbalay wakaalada waan aqbalay inaan guuriyo ficilna wuu noqon karaa waaya soo imaad wakiilanin dabeedna waaba ku dhaqaaqay war neefkan iibi buuri waayahayba mu odhana xaggiisa u tallaabsado markiiba dilaalintiibuu la hadlay dee wuu aqbalay wey macnaheed ficil buu ku aqbalay ficilkuu markaa fasiraya kolkan uu leeyahay wahuwa imtithaalu maa wukila bihi waxaa loo wakaashay inuu u dirmo oo uu ku dhaqaaqo kaasi wuxuu noqonayaa aqbalid xagga ficilka ah wey halkaa waxaa ka cad qofkan la wakiilanayo ana shardahu cadamu radd in aanu diidin un oanu odhanin war anugu waxba wakiilkamay taasun bay ku cadaan kartaa inuu aqbalay iyo inuu yeelay walaa yushtaradu lama shardee buu yihi alfawru deg deg fi lqabuuli xagga qabuulkii aqbalida fawr waxba shardi maaha oo masal haddii uu dee muddo iska aamuso oo mar dambe uu idhaahdo waan aqbalay amaba wixii ku tallaabsado way iska ansaxaysaa laakiin inuu si deg dega inuu aqbalo maya wala alqabulu fi lmajlis goobtaa la fadhiya inuu ku aqbalaa waxba shardi maaha fa ina jazha kii wax wakiilanaya hadduu go-aamiyo wacalaqa tasarufa calaa shardin maamulkana shardi buu ku xidhay jaaza way iska banaantay tusaalahaan kuu dhiga buu ku yihi ka qawlihi waaba isagoo yidhaahda wakaltuka niyo waxaan waa ku wakaashay below walaa tabic ilaa shahrin laakin bilowkaadi si u qaaxune mael ib buu wakaalanaya wakaaladii waxba kumuu xidhin oo waktiyada umuu yeelin wuu go-aamiyey wuxuu se raaciyey tasarufka iyo goortuu tallaabadan ku dhaqaaqaya wakaalada ayuu raaciyey shardi markaa waxa uu leeyahay alaabtan iyada waa ku wakaasha inaad inaad maaragtay iibiso laakin shahri ukaadi sanad ukaadi intuu hebel imanayo ukaadi adu wakti dee markaa la garan kara waxyaabihi haddaba wakiilka la gudbanaa ayuu halkan u gudbay walaysa lilwakiili wakiilkii uma sugnaanin an yuwakila ilaa biidni inuu wakiil kala sii dirto isagoon dee fasax helin wain kaana hadii uu yahay mima laa yatawalaahu binafsi waxaanu isagu qaban karin aanu dee isagu xil qaadi karin aw mase laa yatamakanu minhu aan dee aanu xamili karin aan u suuroobi karin likasratihi farabadnaantiisa farabadnaanta oo macnaha shaygaasi farabadan yahay waa inuu kaa yahay mooyaane falahu tawkiilu markaa haddii dee jawaabtii lasoo qadaro sida kaa shaarix uu sameynaya intana laga dhigo intu kaayo ma noqon karta laakin dee xarfu shardi umay noqonaysa falahu xiina idin altawkiilu can muwakilihi duna nafsi jawaabkii saasuu soo qadarmaya haddii qof wax loo wakaasho isaguna dee dar kale sii diri maayo oo iska badan tahayba tani qaar kaloo wakiila ah isaguna sii diri maayabu laakiin marun buu diri karaa waa markuu fasax ka helo kii isaga wakiishay ama dee waxaan isagu aanu fulin karayn oo laba siyood midnaba uma fulin karo ama ehel baanu ahayn oo dee maanic baa jira sharciga ama awoodiisaaba ka yarba oo waxaanaa fara badan markaa muwakilka laftiisu kolkii uu wakaalanayay wuu iska garanayayba waxyaabahan kol haddii aanu fulin karayn dee inay daruuri tahay inuu cid kale u diro waxaa halkaa dabeetana laga faa'idaysanayaa nikaaxii oo kale marka hebel loo wakaasho in dee isagunu wado hebelkaa isaga ahay inuu wado oo dee uu guuriyo inta badan qof markuu meelaha ku maqan yahay qof caamaha buu soo wakaashaa isaguna mid culimaa buu sii wakaashaa soo ma badno taas aniga hebel baa wakaaladii sida buu leeyahy wadaado adigana waa ku wakaashay de waa in idan laga hayo kii isaga ahaaye meeshan wax soo wakaashay kolka hore haddii laakiin qofkani aanu fulin karaynin oo mima laa yatawalaahu binafsihi wey naftiisa wax aanu tawali karayn oo macnaha likawnihi laa yuxsinuhu aw amase laa yaliiqu bih wixii baanu itqaanin karayn oo dee aanu wanaajin karayn markaa cid wuu sii wakaalan karaa marka waa la odhan karaa dee kani haddii uu kharibayo dee markaa ha u wakiisho cid kale caqdigii haddii aanu garanayn midh baa laakiin iska jiri kara sitaa khilaafkaba looga baxo in isaga un la tilmaamo o la yidhaahdo mar haddaad wakiilkii tahay cid kale waxbaha sii wakaalane laakiin sidaa iyo sidaa iyo saas une wax dhib badan maaha nikaaxe waan kaa iibsaday waan waan kaa iibiyey waan kaa iibsaday baabkiisa unway khudbada anaaba ku akriyay adugu waxaad tidaa heblaayo hebel oo wakiiluha waa ku guuriyey de isna warde adna caynkaane waan guursaday adnabe sheekada markaa waxa uu sulbalcaq unbaa wakaalada loo sii diidaya dabeetana uu kani dhamaynaya kii loo soo wakaasho khudbadana dee aya waaxid oo akriyo la iska suuragalo wain kaana mima laa yatawalahu binafsihi waanu idqaanin karan shaygii baanu wanaajinayn amaba dee waxa uu yahay adoon matal hawshaan aan qaban karin safiih aan qaban karin dee cid kale ha wakaasho aw laa yatamakanu minhu likarati shaygii baa fara badan oo dee ma wada fulin kara isagoo xisaabaad buu gelayaa dhinacyo fara badan baa wax laga soo rarayaa markaa inu t hadduu wakiil ahaa toban wakiil wakiisho way iska banaan taha dee wixii baa ku baahay laakiin waa tawkiil ka soconaya tawkiilu wakiil kaga yahay wey muwakilka isagu ma wakiilanaye idanka wuxu idankunbuu wakiil kaga yahay kii hore walaysa haddaba uma sugnaanin lahu wakiilkii an yabiica inuu iibiyo maa wakila fiihi wixii isaga loo xil saaray linafsihi isagu iskama iibin karo aw ibnihi sagiiri inankiisi yaraana kama iibin karo walaa budda waxaana laga maarhaa walaa biduuni thamani mithli shaygan sixira suuqiisii wax ka yarna kuma iibin karo walaa bimuajalin wax muddo-ana kuma iibin karo alaabti walaa bigayri naqdi lbaled kaashka wadanka laga isticmaalo waxaan ahayna kuma iibin karo intan oo dhan waxaa u taala ilaa an ya-dana lahu fi dalik kii soo wakiishay intan oo dhan inuu fasaxa mooyaane wixii dhibaato ku keenaya qofkan muwakilka ah ee wax wakiishay wakiilkani ma soo duwayo maxaa yeele wakiilku waa qof dadaalaya oo wax soo kordhinaya had markaa inuu wax dhimo dee lama ogola intuu dadaali karo waa inuu dadaalo qofkani waxyaabahaas masala waxaa kamid a ninkii wakiil buu ahaayo hawl baa loo diray wakiilkiibuu u yimid dabeedna waxa uu yihi shaygii isaga ahaa ee tiri soo ibi qudhaydaaba ubaahdo iska iibi tuhmad baa meesha soo gelaysa waxa labaad oo heliya dee caqdigu iijaab iyo qabuul buu leeyahay ma isagii unbaa isla markaana iibiye iibsaday ah darafay alcaqd ayuu mar qura isku fuuqsaday marka labadaas salbi awgood ma ansaxayo dee caqdigani oo iskama iibin karo tuhmad baa jirta bu hadduu markaa inankiisii yaraa sakiirka ahaana wuxuu uga jeedaa dee ibniga sakiirka ayaa ka weliya yaa u mas-uula ee waxu aqbalaya ee waxu iibinaya de isla isaga un marka hadduu ilmihii yaraayu mas-uulka ka ahaa oo u iibiyo alaabtii uu wakiilka u ahaa isagu wakiilka ka ahaa ee uu iibin lahaa dee waa isagii iska iibiyey oo kale un oo caqdiga labada iijaabkiisiina isagaa leh isagunbaa isla hadlaya moogta calakatiin kalu iska sameeyey wuxuu leeyahay waan kaa iibiyey de waanaan iibsaday labadaba waa isaga un waan iibiyey waanaan aqbalay waxaba waa isaga meesha isla markaana ahdaasi kama soconayso ibnigii kabiirka ah hadduu yahay de waa qof xora oo isagu ijaabkiisii iska wadan kara iyo dee qabuulkiisi iyo wixiis hadduu inankiisii weynaa u yimaado dee uu ka iibiyo dee ma isagaa u aqbalaya oo ninka wadadaa maraya thaman mil wax waliba sixira suuq bay leeyihin hadii imika lagu idhaa alaab dee bacadle soo iibi dee waxa waxaa dadaalkuu yahay inaad kusoo iibiso sixira suuqa waana lagaa gar helaya haddii aad markaa wax ka hooseeyo keento muajal iyo xaala marna isku anfac maaha wixii oo kaasha iyo wixii oo amaaha amaahda ha ka daayo lacag baa meesheena laga isticmaalaa meelaha kalena lacago dee markaa tii meelaha kale lagu isticmaalayo ama aan soconayn ama gimbaar ha la yidhaha ama wax kale dee ha ka daayo hadduu fasax laakiin intana masalada waxaan leeyahay kuwan dambe hadduu fasax ka haysto waa min duni thaman ilmithli marka laga soo bilaabo sixira suuqa amaahda naqdulbeled waa kuwan dambe hadduu fasax ka haysta ninkii muwakilka ahaa oo uu yihi alaabtani way socon weydee sicirka wax ka dhig amaah kusoo iibi lacagtaas wadankaan lagu isticmaalin kusoo iibi waa soconaysa walow nasa lahu hadduu u caddeeyo calaa jinsi taman lacagta lacagtaa waxay kusoo iibin kartaa waa taasunbu fakhaalafa wuu iska weydaartay lam yasixa albaycu iibkiiba ma ansaxayo ka bic iibi bu hi bialfi dirhamin kun dirham wax kusoo iibi fa baaca bialfi dinaar kun dinaar buu wax kusoo iibiyey de taasoo kale ma ansaxaysa qofkani hebelkan marku wuxuu wakaalanayay shardi buu udhigay shardiganina waxa uu leeyahay war lacagayowgu dee way isku dhex jiraane anigu taasunbaan rabaayo bal taa wax igu soo iibi dee ethoobiyaankan laga sii socdo ayuu diidaya wuxuu taa cusub ee soo baxday bal taa igala warhay buuhi aniga baashaa birta ah dirham iyo dinaar waxba dee qeyd maahae lacaguu doonayo iyo miduu diidayunbay tusaale ka yihi aniga taa igu soo iibiyo taa iga daa weliba hadduu doono yaanu odhaninba iga daaya taasun wax igu soo iibi markaa ninkani tu kalu ku iibiyey mukhaalafa ka dhacday meesha almuslimuuna calaa shuruudihim baa la yidhi ninkan hadduu wakiil ahaa inuu wax iska sii wadwado ma ahayn hadii wax soo kordheenu tii waayena inuu amarka hadalka dee kusoo celiyaaba ahayd oo was wax ka qaato mar haddii u iska tasarufay taa calayhi waad isu qabi weyn marka waa mukhaalafaadkiibuu halkan ka waramaya oo qofkan hadalkiisii un dee ha raaco marka haddii dee aada ka cabanayso suuqa oo isbedbedelaya iyo dhibaatooyin ka imanaya awgeed dee caqdigan buu ka baxayaa wakaalado caqdi kale u gelaya oo masal caamilulqiraabkii iyo baabkaasi gelaya almalik walcaamil baabul muqaaradadii bay gelaysaa kolka oo xagga dambe inoogu iman doono oo m qofkan isagu dee caamilka ah ee shaqaalaha ahee maaliga waxu wadwadaya tasarufaad de intan wakiilka ka badan baa la siiyey isagu inuu faa'iido soo hooyin baa la yaqaana laga yaqaana siduu doono markaa siyaabo badan buu udhaqmaya imkaaniyaad iyo awoodo intan ka badan wakiilka ayuu leeyahy marka haddii suuqa isbedbedelkiisan dee laga baqayo iyo qofkii inaanu amarkan sidiisa ufulin karin dee muqaaradada xaggeeda haloo kaco wakaalada halaga daayo wain nasa hadii uu cadeeyo bui haddana cala alqadri qadar buu usheegay oo qadarkaasun wax ku wadbuun fazaada min aljinsi jinsigii uu kordhiyey saxa way ansaxaysa ka bic bialfin kun kusoo iibi buuri shaygan qaado kun inoo soo sii fa baaca bialfayn dee laba kun buu soo siiyey way ansaxaysa ilaa khayr buu kordhiyey ilaa an yanhaahu dee inuu u diido mooyaane oo masala waxa uu leeyahay ninkani alaabtan qaad buu leeyahay oo soo iibi qadarkaa isagaa qaad oo soo iibi weliba waxa aad kusoo iibinaysaa lacagta kun kusoo iibi sidaa dee tusaalaha u ku dhigay markaa ninkii laba kun buu soo siiyey dee caqli iyo sharciba waxbuu soo kordhiyey ninkani marka sidaa loo eego kunun baa laga doonaya labaabu keenay ama kun iyo shan boqol buu keenay dee ha iska qaad khayr buu soo kordhiyay wax nuqsaana muu keeni laakiin hadduu yihi kun kusoo iibi oo ha dhaafin de ninkani qof dadaalayu ahaayo muxsinaho sha wuxuu islahaayuu alaabta dadka ku qaaliyey waa dilaal candhablaha dadka jaraye ama adigu wax badan kaa doonayaa ama ummadda waxan ha u jabnaadaan buu lahaa qof muxsin u ahaa markaa siyaadadaba uu ka nahiyeyba siyaadadii uu ka nahiyay buu kusoo daray dee mukhaalafuu sameeyey markaa mukhaalafadan uu sameeyey awgeed caqdigii dee ma ansaxayo kab ka bic bialfin fa baaca bialfayni saxa ilaa an yanhaahu hadduu laakin ka nahiyey dee mukhaalafa meeshii timid falaa yasixu lbaycu walaw qaala hadduu iha waa mukhaalafaadkii unbuu ka hadlaya hadalka wakiilka ha raacday buu tafaasiishan ka bixiyey walaw qaala ishtari bimia boqol soo siibu fashtaraa markaasuu soo siiyey bimaa yusaawiihaa wax lamid ah boqolka wax lamid ah buu biduuni mia ayuu kusoo iibiyeyba boqol wax ka yarba saxa way iska ansaxaysaa kolkaana neef buu dee udhiibe waxa uu leeyahay boqol soosi ayuu wuxuu boqol buu dhiibe waxau inoo neef inoogu soo iibi kolkaasuu dabeedna biduuni mia ayaabuu kusoo iibiyey oo dee dheeraad baa meesha yimid way iska ansaxaysaa kolkaana ee ninkani khayr buu suurad kalunbuu markaa keenay oo tii hore ka duwan masal waxau ihi ishtari lii shaatan masalan bimiatin boqolii soo si fashtaraa maa yusaawiiha ay shaatan tusaawi lmia neef markaa boqolkii la qiimo ah ayuu ugu soo iibiyey biduuni mia saxa waa ansaxay liannahu xasala maqsuudahu wazaada khayra ninkani waxa uu leeyahy adigu boqol kan qaado ama neef aan ku walqala i keen amaba shaarkaa igu soo iibi intaa i keen buuri shayguu doonayo sidiisiiya oo qiimihii dee boqolkaa u dhiibay nale ayuu usoo iibiyo on daciif ahayn macnaha baaqina wuu usoo celiyey waa bara ku keenay ninka in bero la idhaha buu nabigu u dhiibay calayhi salaatu wasalaam dinaar markaasuu hi neef fadhiya soo iibi ninkii uu dhaqaaqay lacagtiina waa qaaday dabeedna neefkiibuu ku dinaarkiibuu kusoo iibiyey laba neef labadii neef markuu dhexda soo wadaabuu mid iibiyo dinaar buu siiyey markaasuu nebigii ukeenay dinaar uu sido iyo neef ayuu ukeenay markaasuu nebigu uduceeyey calayhi salaatu wasalaam dee ninkii dinaarka laftiisiina wuu soo celiyey laxdiina wuu keenay dinaarka loogu dhiibay markaa dee faa-idun buu soo kordhiyey ducuu ka helay markaa rasuulka sala allahu alay wasalam ninkani khayr buu keenay kor uu tasarufay kolkaa kolkan uu waxaan u dhaqaaqaya haddii aan laga nahyin oo aan laga joojinin caqliga saliimka ah iyo dee sharci ahaanba waxay keenaysaa inuu wax soo kordhiyo dadaalo qofki taasaana had iyo jeera maanta uu ku yeeshay markaa tan uu kuleeyahay mathal waxa uu ihi ishtari bimia boqol kan qaad oo shaygaa boqol igu soo iibi dabeed fashtaraa wuu soo iibiyey maa yusaawiihaa boqolkii uu u dhiibay wax la qiimaa masala hadduu i neef ii keen neef boqolkii la qiimaa buu keenay biduuni miatin buu ku keenay oo baaqi buu soo celiya wey saxa laakin maxaa la diidayaa neef dee konton la qiimaa hadduu keeno u dhaha baaqi baan soo celi oo maxaad kordhisay u leeya de anigu maan doonay madaxaa mayse marka horeba boqolka waan ka yarayn lahaa waxaan kugu dhibay dee wax hagaagsan inaad iisoo iibisaan doonay waa noocaas u ka ixtiraada wain ishtaraa hadduu soo iibiyo bimiatayni laba boqol ayuu kusoo iibiyey neefkii arig ahaa waa tusaalehe nune maa yusaawi miatayni laba boqol wax la qiimaa unbuu laba boqol kusoo iibiyey falaa ma ansaxayo ila qarash baa soo kordhay meeshii ninkani boqolun buu i igu soo ibi neef sayladuu tago waxau ihi dee haba ka hirqada bu i ama ha ka fuqdee uba kordhi bu i markaasoo neefkii ka weyn ba u iibi markaa boqolkii dee ugumuu soo iibinin neef markaa ama wanaagsan ama waxaase lacagta isagaa dee wakiilku hayeyo laba boqol baaba wan weyn usoo siiyeyba ninkana hadda boqolunbu amarka ku bixiyago de ma ansaxay maxaa yeele lacagtiisii isagi unbu wixiisii isugu u iscunsiiyey qarashkiibaa dee ninkii ku batay markaa ninkii dee laxajecla qabanaysa wuxuu leeyahay war khayr allah ku siiyo sawtan anagu ku ihi boqolun wax igu soo ibi labadani maxay ahaayeen kuma dacwii karo ma odhan karo dee neefkani laba boqol buu la qiimaya markaana waxba maan khiyaamaynin in labadii boqol baan laba boqol baan kuusoo siiyo dee neefki waa la qiima ma odhanayo weligiiba hala qiima ahaado haddana laakiin midhka meesha ku jira waxa uu yahay in qofkan wixiisii in wax loogu qabto wain ishtaraa bimiatayni hadda mi-a loo dhiibay markaasu isaguna laba boqol isticmaalay waxaan uu kusoo ibiyey nababa aha inuu gaboodfale maa yusaawi miatayni laba boqol wax la qiima ah unbuu laba boqol soo siiyey fala markaa lagama eegayo xaggan sixira suuqan wax kusoo ibiyey lagama eegayo laakiin waxaa laga eegayaa mukhaalafada uu sameeyey ee uu khilaafay amarkii qofkan muwakilka wain la fain lam tusaawi a wain qaala hadduu idhaahda ishtari bi hada dinaara shaatan fashtaraa bihi shaatayni laba neef buu markaa soo iibiyey tusaawi kula waaxidatin dinaara saxa way ansaxaya wa kana ta lilmuwakil lilmuwakil waa tii dee xadiidka aan usoo qaadanayn inuu tusaale ku keenay wuxuu u dhiibay markaa ninkan dinaar oo neef fadhiga igu keen buuri dee laba neef buu soo siiyey oo mid walba qiimihiisa uu yahay dinaar way iska ansaxay wakiilkuna ma yeelanaye muwakilkan lacagta laha un baa le laakiin anigaa tabcay oo waxaan soo kordhiyay adigu adeer neef un baad leedahay ma odhanay kale waa daraftayda oo dadaalkaygu ahaa iyo xirfadayda kuma dacwey karayo fain lam tusaawi kulu waaxidatin dinaaran mid waliba haddii aanay gaar ahaanteeda u la egayn dinaar lam yasix alcaqdu ma ansaxay laba neef wuu soo ibiyey laakiin mid walba marka gaarkiisa loo eego qiimihiisu ma ma waafaqsana dinaar waxaa markaa dhacday in dee neef waliba dinaar uu ka yar yahay oo markaa dinaarkii neefka loogu diray ayuunbu faraaraw yaru laba ka dhigay labadanina mid waliba gaar ahaankiisa uma goyn kara dinaar sidaa darteed neefku doonaya inaanu imanin ayaa soo baxay markaa mukhaalafa jirta kolkan lafdigeeda lam yasix alcaqd wain qaala hadduu idhaahdo bicli zaydin fabaaca likayrihi lam yajus waa masalo kale neefkan kaxee buuo hebel ka iibi u dhaqaaqay oo kama buu iibina mid kale u ka iibi dee may ansixin maxaayle waxaa laga yaabaa qarad inuu ka lahaa isagu oo hebelkaa isaga ah uu ahaa mid xoolihiisu ay xalaal yihiin amaba muxaabaat uu la doonayo oo isaga dheefinayo markaa kolkan uu khilaafay dee ujeeddo uu lahaabuu qofkan wakiilkii weydaartay marka wuxuu sii faahfaahinayaa un wakiilka amarkiisii ha raaco wain qaala haddii u idhaahda ishtari haada sawba maradan iisoo iibi buu yihi faishtaraahu dabeedna wuu usoo iibiyey tii uu calmaday fawajadahu maciiban iyadiioo ceeb labu arkay falahu raddu dee wuu inuu celiyaa un buu leeyahy ama mase ishtari sawban maro un buu ihi i keen lam yajuz shiraau maciib mid ceebaysan dee inuu keena maaha kolkaa wakiilka amar buu siiyey wakiilka muwakilkana amar siiye oo yihi maradaa mid buu utilmaamay haada ismu ishaaruhu dee yucayinu musamaahu bilishaarati alxasiya maradaasuna anigiiso yii bacadu gay dabeetana wuxuu waa degdegayaa alow lacagtaa qaado shaygaa iisoo ibi kolkaasaa dabeedna uu ibi ceeb buu yeeshay wuu ansaxaya horta iibkii laakiin dee waxa uu xaq u leeyahay inuu celiyo sidii horeba aynu ugu soo marnay baabulbeyca waxaa la kala iibsado markuu maciib noqdo in la celiyo haddii laakiin mara aanu u cayimina uu idhaahdo un shay isoo ibi gaadi isoo ibi bu yihi nooca noocaasoo dee u tilmaamay mid ceeble buu usoo iibiyay caqdiguma ansaxaya maxaa yeele hadalkiisu wuxuu keenayay mid saliima oo qofkan dee wakiilka ah waxay ahayd markaa inuu mid muwak- inuu keeno mid saxiixa inuu keeno shaygaa iisoo iibi ku saxiixa buu ku dhacaya ku maciiba kuma dhacayo oo umana soo iibin karo hadduu doono haba ka qiimo badnaado kan maciibkii ka saliimka ah wayushtaradu waxaa la shardiyaa buuri kownu lmuwakali fiihi macluuma min bacdi lwujuh waxaan la isu wakiilanayaa dhinacyo muhiima waa inu laga garanayo waxa aan la garanayn dee la isuma wakiisho laakiin waxaa la garanayaa ee dhinacyo kala duwan laga garanayo waa in la isu wakiisho oo wakaaladii ay ku dhacdo min bacdi lwujuhi taqliila lilgarad si muranka iyo iyo kadada iyo ay u yaraadaan tusaaleyaal buu taa ka bixiya waxau ihi falaw qaala wakaltuka fii bayci maali wacidqi cabdi wa talaaqi zawjaati saxa dee min bacdi lwujuh buu markaa macruuf ka yahay waxaan kuu diray bu ihi adiga waxbaan kala dirayaae xoolahaygo dhan iibi addoomahaygoo dhanna dee xoree islaamahana waa ku wakaashay buu ihi inaad arrinkooda sii dayso way iska ansaxaysaa taas liannahu macluumun min jihati nisbatihi ilayh wain lam yakun macluuman biljinsi waalqadri wasifa waa wax isaga loo soo nisbeeyey oo markaa dee iska dhowdho wax iska macruuf xoolihiisuna wax kooban inay yihiin addoomuhuna wax kooban zawjaadkuna dee arbacada aanay dhaafayn marka waa tiro waa shay dhinacyada muhiimka ah uu ka cayimay kol hadduu sheegay maal zawjaat cabdi dee muxuu leeyi un baa isweydiin ama mase waa shaygii haddaba min bacdi alwujuh aan ka ahayn macruuf iyo macluum muwakalo fihigiibu markuu wakiilkii iyo muwakilkii kasoo baxay muwakalo fihigiibu ugudbay marka suwartiisa aw fi kuli qaliilin wakasiirin wax yar iyo wax weynba wixii arrimahayga ku tacalluqo wakiil baan kaaga dhigtay aw fi kuli umuuri lam yasixa de ma ansaxaysa atawkiilu bima fiihi min aljahaalati alati laa tuxtamal war la-aan baa meesha ka muuqanaysa aan la aqbali karayn jahaala oo markan uu leeyahay fi kuli qaliilin wa kasiir bal waa yahay qaliil kasta iyo kasiir kasta ma adduunya ma acmaal waxa weeyaan dee xaqiisa ah ma wixii xuquuqda ilaahay isaga dee cibaadaadka haaye laga doonayeyba ee aan wakaaladaba ka ansaxaynin keebuu yahay arrimahaygoo dhan markuu yidhi dee waa iyaduna laba jahaalaa jirta un macnaha tii jahaaladunbu tafsiil ka bixiyey haddaba cuquudan baab kastoo mucaamalaadkan kamid a si aynu usoo xusnay in jaa-izu darafayn iyo laazimu darafayn iyo isweydaar u noqon karo waxaa jira qeyb kaleo iyadana ku saabsan yadul amaana iyo yadu damaana cuquudan soo socota labadaa qaybood bay uqaybsamaysa iyo kuwaynu soo dhaafnayba qaarkood qofkan wada waxa gacantiisa ay tahay yadul amaana midna yadiisu waa yadu damaana cuquudda oo masel kan aynu marayno iyo cuquudda qaarkood kan wadiicadan inagu xigtay iyo yadiisu waa yadul amaana macnaheedu waxa weeye gaboodfal baan haddii aan ku gaboodfalin waxaa oo wixii dhintaan ay dhacmaan waxba laguma yeesho yadu damaanana waa wax uu mar layba mag dhabayo qofki taqsiir iyo la-aan oo safwan ninkii la odhan jiray markii uu dee nebigu calayhi salaatu wasalaam yawma xunayn ka ammaanaystay hubka waxa uu lahaa akasbun ya muxamed miyaad iga qaaday oo waad iga dhacday miya intii aanu dee islaamin ba hele waa kii muddada u qabtee markaasuu dabeed nebigu lahaa bal caariyatun madmuuna riwaayaanka qaarkoodna mu-adaa waa caariyo aan kuu damaanayo ama waa caariyo aan kuu gudi doono sidaas darteed baa xukunka caariyada ay isku khilaafeen alfuqahaa oo qaarkood ay leeyihin dee riwaayadan damaanta sheegaysa kolkaynu eegno yadeedu waa iyadu damaana oo qofkani haddii wax irgisaysto oo kitaabkaa masel uu kaa qaato ama taksiir ha kaga luma ama la-aantiye marle waad ku leedahay wakadalika dee kasbigii baa isaguna lamid a marka yadul amaana waa waxaa isaga tafriid la-aantii aan qofkii lagu yeelanayn haddii aanu tafriid samaynin iyo xadgudub laguma yeelanayo tan u galayo dabeedna waxau hi wayadul wakiili yadu amaana qofkan gacantiisu waa yadul amaana wey yadul amaanadiibu fasiray marka famaa yutlafu macahu bilaa tafriid wixii balaaya ay ku dhacdo isagoo aan ku gabood falin lam yadman ma magdhabayo ninkii alaabtiibuu wakiilbuu ka ahaa dabeed bakhaarkii ku munaasib ahaa buu dhigay way ku gubatay ama waxbaa dee halkiibay ku baabaaday iyadoo aanu dee cidlo dhigin dee lama weydiinayo hadii ay ilaa ilaa waa kuu dhibee oo idhiguun socon mayso wlqwl fi lhalaaki wاraddi wama yudcaa calayhi min alkhiyaanati qawluh wlqawl haddaba hadalka la rumaysanayo ee macnaha qofka lagu dhaarinayo fi lhalaaki way dhimatay markuu dha iyo waraddi waan kuu celiyey iyo wamaa yudcaa calayhi min alkhiyaanati iyo khiyaano laga sheegay qawluhu kan wakiilkaa hadalkiisa wey midhmidhu qaad waxay isku qabteen shaygan isaga ah halaagiisa isku qabteen oo wuxuu leeyahy adaa isticmaalay wakan adaa kan kanle wuxuu leeyahy meedhul jief baa qaatay anoo gaariga ku sida waatad alaabta i dirta marka arrinku cayinkaa noqdo keebaa lagu dhaarinaya dee ninkan isaga ah ee wakiilka ahun baa lagu dhaarinaya kala diyadiisu ee yadul amaan ahay isaga ayaa gar loogu yeeshay walyamiinu calaa man ankara arad kani waxa uu leeyahay alaabtii adig wakaalatee tiri soo ibi waad mashquulsanayd waan kuu soo celiyay waxba imaad soo celin buu leeyahay maba arag wakiilkun baa la odhanayaa ku dhaaro wamaa yudcaa calayhi min alkhiyaana khiyaanuu sheeganayaa muwakilku oo waxa uu leeyahy ninkani waa khiyaameeyey maxaa yeele alaabtii caynkaa iyo caynka ahayd sidii aan idhi uwad uma wadin waxbaa ku si ah war kumaa khiyaamayna daacad baan ahaa buu leeyahay bismillah ka la odhanaya ee ku dhaaranaya inaan khiyaama jirin waa wakiilka qawluhu biyamiinihi wey wahuwa lmusadaqu biyamiini wuxuu u gudbay haddaba caqdigani in uu yahay jaa-isu darafayn laakin aanu ahayn laazimu darafayn tii aynu soo sheegayni walikullin minhum alfaslu mataashaa mid waliba wuxuu iska leeyahay inuu ka baxo caqdigan goortuu doono iskaga bixi karaa mid waliba waa wakiilkii iyo muwakilkiibuu sheegaya mataa shaa-a goortii uu doonayo dheh fain cazalahu walam yaclam wakii wakiilkiiba waa la casilay oo meeshii buu ka saaray shaqadiibuu ka qaaday iyadoo aanu ogeyn fatasarafa lam yasixa tasaruf tasarufkii ma ansaxaya wain maata axaduhumaa hadduu midkood dhinto labadii in inay iswakaasho aw junna ama midkood baawaasha a uhumiya caleyh amaba wuu suuxay in fasakad oo istaagtay baashaasi wakaaladaas wakiilku wuu odhan karaa alaabta iga qaado waa ka- waa ka hadhaya kana wuu odhan karaa waan kugu garan waayo iska dhigo iska dhig alaabta waa markaa la kala tegaya casliganina dee hawshii u diray un weey waa isagii oo meeshii fasakhay un oo dee ka baxay un ninkii muwakilka ahaa haddaba haddii uu casliyo oonu ogeyn qoraalkii uu soo dirayba intaanu soo gaadhin buu wax sii iibiyey muddadii uu macsuulkaba ahaa dee tasarufkani ma ansaxayo haddii aanu ansaxayna ciddii ula mucaamalooday ka noqo wey hawshan iyadii waxay dhacday taariikhdii la casilay wixii ka dambeeyey sidaa darteed dee adiguna waxaagii baad leedahay soo celi waxa yagi aafadani haddii ay soo korodho oo midkood u dhinto waalii timaado suuxdini timaado iyadana ehliyadii baa meesha ka baxday baabulwadiica ammaanadii weeye tani oo ammaanada shaygan la yidhaahdo waa wax la isu dhiibanayo qofkiina walaalkiisi uu dee u samafalayo oo uu u haynayo marka iyadana dee wuxuu xusi doonaa bal qofka wax loo dhiiban kara iyo iyo dee yadeedu inay yadul ammaano tahay iyaday waxyaabaha tafriid iyo gaboodfal noqon kara waa shaygii oo ammaan ahaan la isugu dhiibto inagu malaa wadiicada ammaanaynu idhaanaa hebel baan shaygaa isaga ammaano ugu dhiibtay baa la idhaha laa tasixu ma ka ansaxayso ilaa min jaa-izi tasaruf qof tasarufkiisa uu hagaagsan yun bay ka ansaxaysa cinda jaa-iz atasaruf qof isaguna tasarufkiisa uu hagaagsan yun baa la dhigan karaa agtiisa wax ama dukaan haysta ama bakhaar haddii caynkaa la yidhi ixtiraaskii buu bilaabay fain awdaca sabiyun aw safiihun ilmo yar ama noocii dee wareersanaayo safiiha la odhan jiray isaguna dee wax u hagaagsan aan lahayna tasarufka laga xido ayaa wuxuu dhigtay cinda baaliqin qofka qaangaadhahoo dee isagu hagaagsan ayuu shay-an agtiisa dhigtay uhi halkaa adeer idhig falaa yaqbalhu ma yeelayo fain qabilahu hadduu yeelana dakala fii damaani dee markaana isagaa lagu leeyahay oo kolley baa laga doonaya walaa yabra-u kumana beri noqonayo ilaa bidafcihi liwaliy weligiisi inuu dhiibunbu ku noqon karaa beri haddii kale waa lagu leeyahay kii yaraa wax ka qaatay qof yar ama safiih weliba safiihan dee waxa shardiya inuu maxjuuru caleyhi yahay oo tasarufkii laga hakiyay ayaa qofkii wax u dhiibteen baaliqa macnaha isagu dee tasarufkiisu hagaagsan yahay ha yidhaahda markaa dee ciddii mas-uulka ka ahayda keentaade alaabtan anakan kuu dhiga miyaa bal kii kaa mas-uulka ah usoo dhiib ha i dhiibee inuu saa yidhahda wey hadduu aqbalana damaantiisay gashay macnaha gabadfaliya la-aantiiba waa lagu leeyahay damaantaana wuxuu kaga bixi karaa un alaabtii ilmaha yare udhiibay isagoo waalidkiisii udhiibay laakiin haddana waalidkiiba muu dhiibin kii yaraa unbu udhiibay hada salaam hadday kii yaraa oo qaatay baa lagu yeelanaya isaga falaw raddahu shaygii lisabiyi hadduu celiyo lam yabra dee beri noqon maayo bacda dukuuli fi damaani wain awdaca baaliqun cinda sabiyin qof iskaba weyn baa ku yaro dabakaayaha ise waxu dhiibtay fatalifa cinda sabiy maba laga xadayba litafriidin aw kayri ka yar baa gabadfalay ama mabuu gabadfalinba lam yadmanhu sabiy dee sabigii mukalaf ma aha oo qofkii inaan waxba la weydiinayn waxba laga qorayn xataa yaxtalim rufica a rufica alqalamu can tala can isabiyi xataa yaxtalim ba markaa jeer oonu qaangaadhin dee isagii maxaa markaas mas-uuliyadihii ma xambaarayo markaa sabigii ayuu agtiisa udhiibto sabigii ama tafriid ha sameeyo oo meeshii gabadfale ka yimaada ama yuu ka imanine dee ma damaanayo inuu la mucaamalooda abaanay ahayn oo haddii ay dhaqaalo tahay iyo haddii ay maamul tahayba islaamku dee dadka u ehelka ah ayuu u dhiibaya dadkan ama ciyaalka ah amaba markaas wareere iyo wax loo dhiibaya waxaa dee ummaddu isku qabsanaysa khilaaf had iyo jeer uu ka imanayo wain atlafahu hadduu shaygan khaarajiyana daminahu waa magdhabaa way kala duwan yihiin talaf iyo itlaaf marna faldembiyeedka waxa geystay ilmaha yar oo gacanta saaro burburiye ama cunay marna meeshun baa laga xaday intuu albaabka xidi waayo way kala duwan yihiin marka kolkuu isagu gacanta saaro yuu dembaabi oo mas-uuliyaddii xagga ismiga ayaa ka dhacay oo laga rafcinaya laakiin tii markaa waxaan uu geystay iyo magdhoweedii marle waa lagu leeyay isaga iyo majnuunka iyo dee bahaa-intiiba soo kii nebigu lahaa laga magdhabo neefkii xoolaha ah mar hadduu la socdo kii lahaa amaba ay waktigan ay wax aafaysay oo habeenyaha halamaga magdhoobe markaasabiga kadalik waman cajaza qofka haddaba kari waayo can xifdi lwadiicati amaanada loo dhiibay inuu ilaaliyo xaruma calayhi qabuluha inuu aqbalaa waa ka xaraam wain qadara hadduu karayo walam yafiq biamaanati nafsi naftiisa in amaanadeedana uu ka cabsanayo wakhaafa dee uu ka cabsada buu hi an yakuuna inuu khiyaameeyo kuriha lahu akduha dee inu inuu qaadaa markaa waa karaahiyo amaanadani dee runtii waxay mudan tahay qofka wixiisi in loo ilaaliyo ina allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaat ilaa ahliha